ku soo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha waxaynala socodsiinaya qoraaga axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal habeen aan sidaa usii fogeyn goorfiid ah aniga oo telefishinada af soomaaliga ku hadlaa kolba mid u tallaabaya ayaan ku hakaday ogeysiis ku saabsan barnaamij kolda soo geli doona kaasoo markii xiriiriyuhu uu magaciisa sheegay ay igu adkaatay inaan garto amaba aan maleeyo ujeeddada lagu soo qaadi doonaa waxa ay tahay haddii aanan gabsanaynna magaca barnaamijku wuxuu ahaa kaynaanka wararka saa haddiiba waxaa igu soo dhacay su-aalo ay ka mid ahaayeen rag allow soomaalida mahad abuurkiibaa ka dhammaaday ma waxaa soo rumoobaya dhowaanahan warkii la wadwaday ee aanu diidi jiray warkii ahaa in af soomaaligu baabi'i doono haddaan sida loo dhaaminna muddo gaaban kadib dalka lagaga hadli doono af wax uu noqonayo aan hadda la suurayn karin oo heedhe waxa aynu hadda maqalnaa armay yihiin hordhac iyo tusaale laga garan karo afka siloon ee sannado tiro yar kadib ay soomaalidu ku hadli doonto ma hubo in sidaas ay arrini tahay wayse u eg tahay yeelkeede isla habeenkiiba waxaan ku tashaday ereyga kaynaan inaan laqbeeyo aniga oo ugu danaynaya dadka inta aan aqoon gaar ahaan dhallinyarada warbaahinta ee in badan oo ka mid yihi ay adeegsiga afka ku turunturooto taasina nasiib wanaag maanta ayay noqotay waa tahay hiddaha lagu yaqaan soomaalida xoolo dhaqatada ah waxaa ka mida geediga oo ah guurguurka kolba meeshii daaq wanaagsani ku dambeeyo amaba uu roob ka do-o reeraha loo raro geedigaasi waa kala heeroo waa kala dheeryahay halka loo sahansaday ee xoolaha iyo dadka lagu wado ayaa marna dhow mar kalena fog oo dadka iyo dunyaduba ay ku daalaan dhulka abaarooba ayay ka guuraan cod mahiigaana oo laga soo digayna xeryaha ayay u bannayn jireen si aanu ragga uga layn xoolahana uga moola duugin geedigase cod iyo abaar oo keliyihii sabab uma ahee labada oo aan jirin ayaa la guuraa gu ama dayr aarana xero la degay laguna raagay ayaa laga guuraa weli daaqii oo falti ah weli ballidii oo waran bil dambe inay guraanna aan loo filayn ayay u daldashaan kobta ay markaa ku jiraan kob u dhow badanaana u muuqata waxaa kolka la isweydiin karaa haddiiba meesha ay markaa degan yihiin ay ku nis qabaan haddiiba oon iyo gaajo toona aan dadka iyo xooluhu ku qabin maxaa ku wata inay ka guuraan jawaabtu waa daryeelka xoolaha ay dhaqdaan iyo fayoobidooda walwal ay ka qabaan xeryaha loo oodo ee habeenkii loo ooyo ayaa dhowr cisho kadibba loo hufaa digada iyo dhiriqda ayaa looga xaaqaa hase ahaatee markii berrinkaas in badan lagu nagaado roobna uu ku do-o ayaa waxaa isqabsada digada xareedda iyo ciidda kolkaas bay meeshiiba diq noqotaa haddii lagu sii hayaana xooluhu waa ku xumaadaanoo xanuunada qaarkood bay ka qaadaan sidaa daraaddeed reerka waa laga rabaa xoolahana inta laga wado ayaa degelo jiilaalkii la degelaan jiray xeryo hor leh looga oodaa waa geediga ugu gaaban ee ugu canaabta yar gurasho ayaa lagu magacaabaa soomaalida qaarkeedna digarawasho ayay u yaqaaneen allaha u naxariistee cabdulqaadir xirsi siyaad oo yamyam loo yiqiin ayaa beri ereyga digarawashada wuxuu ku daray tix gebigeedaba afar meelis ka kooban oo uu tiriyey waxay ahayd kun iyo sagaal boqol iyo siddeetankii xukuumaddii waagaasi mar ay ummadda ugu ballan qaaday in horumarinta dalka loo mari doono taba cusub oo kuwii hore ka duwan iyaguna hadday yihiin kuwa talada haya ay dardar cusub la soo bixi doonaan gabyaaga ayaa dabadeed wuxuu garan waayey ballanqaadka caynkaasihi siduu meelmar ku noqon karo iyada oo isla kooxdii dalka maamuleysay ay weli halkoodii ku wada naga yihiin markaas buu yidhi diga rogasho waa meel ka wacan degelkii aatiiree adigoo diqdaadii fadhiya dulinku kaa raacay doobiga in loo sii cushaa xoolo kuu darara waa damac ku-xiisood ninkii taa daniyayow geediga noociisa labaadi kaas waa ka dheeryahay wuxuuna dhacaa iyada oo daaqa iyo biyuhuba aanay dhulka ka edlaan asii ay ku kala badan yihiin halka lagu sugan yahay meel ka tigaad roon amaba ceesha uga dhow ayaa loo guuraa waxayna u badan tahay aroorta hore inta reeraha la kiciyo in barqad dambe kobtii loo socday awrta halka lagaga dhigo nooca saddexaad ee geediguna waa midka ugu dheer ee ugu hawsha badan wuxuu dhacaa xilliyada abaarta dheeri ay dhulka intiisa badan wada saabato oo dad iyo duunyaba naflo oo idil loo baqo xilliyadaas oo kale meelo aada u fog ayaa loo sahansadaa meelo wuxuun daaqihii uu ku haray oo ilaa nuurka dambe ay dadka iyo xooluhu ku badbaadi karaan nimankii sahmiyey kolkay soo noqdaan ayaa caynka hoosta laga geliyaa geedo dheer baa loo darbadaa gelin markay awrtu raraataba heeryada ayaa laga dhigaa cabbaar baa lana siiyaa iyaga dumarka iyo carruurta maatada ah ee xoolaha wada muddada gaaban ee nasiiradaas lagu jiro aqalada ma dhistaane meel bay tuumiyaan saa koldhubaa la kici doonaaye raris iyo furis sida loogu jiro sida kolba tol meel degan looga tallaabayo sida neefafka jilicsan uu tubaha qaarba mar ugu haraayo keligeed ha soo luudee sida haweenayda uurka weyn leh meel dhexe lagaga tagaayo ayay salka dhigaan kobtii ay u socdeen ee laga yaabo toddobaad iyo wax dheer inay u soo xuslinayeen geedigaas dhibta iyo dheeraanta ku tilmaaman ayaa kaynaan iyo hayaanba la yidhaahdaa ogaantayna wax kale oo magacaa la wadaagaa ma jiraan wiilkii geedigaas dheer inta lagu jiro dhashana kaynaan ama hayaan ayay u bixin jireen xaggee haddaba war iyo kaynaan iska soo geli karaan sidee ku dhacday in labadooda oo isku lifaaqan barnaamij telefishan magac looga dhigo jawaab sugan uma hayo waxayse u badan tahay kafiilsi la-aan uu weliyuhu eedeeda leeyahay iyo sidoo kale maamulka sare oo tayada waxa warbaahintiisa ka baxaya aan dan iyo daarad ka lahayn sidaan soo sheegay ereyga kaynaan waxay macno qura wadaagaan ereyga hayaan labaduna waxay tilmaamaan geediga dheer ee dhowrka maalmood lagu jiro ha yeeshee waxaa muuqata weliyihii aan maqlay isaga oo adeegsanaya in aanu sidaas u garanayn barnaamij cayaareed ku saabsanaa isreebreebka horyaalka kubadda cagta ee ingiriiska ayuu ka warramayay markaasuu ugu dambaysiiyey cayaartooy kooxdii uu u dheeli jiray ka carooday dabadeedna shaaciyey in uu ka baxay mar dambana aanu u cayaari doonin weliyihii haddaba dhacdadaas daawatada telefishankiisa u tabinayay ayaa wuxuu yidhi hebel oo u cayaari jiray kooxibla ayaa go'aansaday inuu isaga hayaamo inuu isaga hayaamo kooxdaas garoonkeedana aan kol dambe lagu arag taasina waa gef weyn oo hadduu hadal aqoon lahaa uu af soomaaligu ka dacwoon lahaa lixdanadii iyo toddobaatanadii qarnigii labaatanaadna waa qalad hadduu raadiyo muqdisho ama raadiyo hargeysa uu wartamiye ka ahaan lahaa uu weliyahaasi shaqada ku waayi lahaa ama ugu yaraan agaasimaha waaxda idaacaduhu inta xafiiskiisa ugu yeero uu canaan kulul iyo cambaaraynba dusha uga tuuri lahaa dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo barnaamij kan oo kale ah hadduu eebaydmo